qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka somalilan ayaa ka hadlay magacaabistii uu dhowaantan u magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ee guddi ka shaqeeya xaaladda laascanood waxaana ay sheegeen in somalilan ay u taallo xalka iyo nabadda laascanood ee aan u oolin soomaaliya waa sida ay hadalku u dhigeen wariyaha v o e sagal mustafe xasan ayaa warbixintan nooga soo dirtay hargeysa
qaar ka mid a mudanayaasha baarlamanka somalilan oo v o a waraysi gaara siiye ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan magacaabidda guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya oo uu magacaabay guddi ka kooban xildhibaano taasi oo sheegay inay ka qayb qaadanayaan xaluhelidda magaalada laascaanood ee rabshaduhu ka socdeen maalmihii u dambeeyey xildhibaan axmed jaamac saalax axmed khaliif ayaa sheegay inaanay waxba ka bedelaynin guddigaasi xaalada laascaanood somalilanna ay u taalo wax ka qabashada xaalada laascaanood bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam waan ku dhawaay v o e waad mahadsantaha walaal sagal haddii aan isku dayo inaan su-aashaa ka jawaabo somalilan waa qaran madax bannaan oo iskii u jira nidaam gooniya maamul gooniyana leh waxaan u arkaa arrintaa ay soomaaliya iyo guddida guddoomiye baarlamaanku magacaabay arrin aan iyaga khusaynin somalilanna waa qaran madax bannaan oo isku filan arrimihiisa gaarkaa iyo dhibaatooyinkiisa gaarkaana ku filan inuu isagu xalisto marka waxaan u arkaa un inay laablakac tahay wax weynna ka bedeli mayso guddi soomaaliya laga soo magacaabay arrimaha laascaanood ka jira waana arrin aan wanaagsanayn oo xaaladda jirta unbay buuq sii kicinaysaa waxaan se u sheegayaa soomaaliya mushkilad waxaa idinku filan taxamar ka jirta maalin walba dadkiinni baa la qarxinayaa maalin walba dadkiinni baa dhibaato lagu hayaa isaga laftigiisaa la ilaaliyaayo oo uganda is ilaaliyaan ninkan guddida magacaabay ee guddoomiyaha baarlamaanka sheeganaya marka waxaan leeyahay horta adigu xorow nidaamkaaga iyo dowladdaada iyo deegaankaaga u tasho marka aad taada ka soo baxdo ayaa tu kale ayaad tu kale aad wax ka sheegi kartaa marka arrintaasi arrin khusaysa maaha waxna kama tari karayso dabcan way jiraan waxyaabo khaladaada oo ay xukuumadda somalilan ee halkan jirta ay inay gobolka wax badan aanay u agarbixin way jirtaa waan qirayaa taa runahaantiina wax laascaanood ka socda wax wanaagsan maaha laakiin somalilan waa qaran madax bannaan oo jamhuuriyad ah weeye waa dowlad weeye arrimaha soomaaliyana ma maamulaan mana faragelin karayaan wax alla wax uga shan iyo tobanaana ma jiraan dhibaatatooda ugu filan waxaan odhanayaa tiina xalista tiisaba daryeelaa tu kale ku daraa dhanka kale xildhibaan maxamed abiib oo isna ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka somalilan ayaa dhankiisa sheegay inay khiyaali tahay islamarkaasina aanay dhacaynin in guddigaasi marnaba ay yimaadaan magaalada laascaanood bismillahi raxmaan iraxiim waa mahadsan tahay sagal mustafa xasan ooriyo idaacadda v o a marka ugu horeysa aan taxsiideeyo dadka shacabka ah ee maad aragtay ku dhintay magaalada laascaanood runtii ma ahayn dee dhiig loo baahanya inuu daato xilligan waxay wax si simbala maad aragtay loo xallin karo xukuumadduna maad aragtay caqli iyo maad aragtay xikmad midna kumay eegin arrintaasi kumanay maamulin ilaa imikana xaaladdu halkay marayso waan arkaya waan ka xuma intaa markaa ka imaado runtii dee horta dee meel aanad tegi karinba dee inaad tiraahdo guddi baan u saaray de aniga waxay la tahay un iska ciyaarad bay la tahay dee guddi haddii la saarayo baarlamaankii ilaha waaka halkan jooga runtii anigo anigoona afkii baarlamaanka ku hadlayn oo maxamed abiib obink ku hadlay haddii afkii baarlamaanka lagu hadlayo sbiikarkii baa jooga isaga afka baarlamaanka ku hadli doona laakiin anigu ra'yigaygii iyo xildhibaani baan hadlayaa qof meel aanu tegi karinba dee guddi baan u saaray anu de waxaan arkaa un iska ciyaarde waayo marka xaqiiqa soo raadi laleeyahay guddi la saaray guddi waa inu meesha tegi karo waa inu eegi karo dadka wareysan karo odhan karo si wax u dhaceen goormay arrinta bilaabatay goormay samaysay marka qofka xamar jooga ee baarlamaanka ee golaha xamar saaray xaguu tegaya u baadhaya laascaanood laascaanood de ma iman karaanba mana joogaan mana soo gaari karaan maanta marka waxa weyan aad iyo aad baan de uga xumay maad aragtay dadka dhibaatada halkaa ka dhacaysa in dabka lagu sii shido oo uu dhiigku sii daato anigu ma qabo waxa weeyaan xukuumaddana waxaan leeyahay somalilan waxaan leeyahay caqli baa laydinka doonaya iyo xikmad ugu dambeyntii xildhibaan mustafe khayreeye oo isna ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ayaa dankiisa sheegay in tallaabadaasi tahay mid gardarro ah islamarkaasina dhaawac u geysanaysa heshiiska labada dowladood ee soomaaliya iyo somalilan walaal sagal aada iyo aad baan uga xumahay guddiga uu sameeyey guddoomiyaha golaha dowladda soomaaliya waxaan u arkaa inay tahay wax waxaa weeye aada u falxun waxaan u arkaa arrin aada u gardaraa waxaan u arkaa arrin aan hor u dhici jirin tallaabadaa uu guddoomiyaha golaha shacabku la yidhaahdo uu ku dhiiraday waxay dhaawacaysaa xiriirkii wanaagsanaa ee u dhexeeyey jamhuuriyadda somalilan iyo dowladda soomaaliya oo nabad ku wada noolaa waxaa weeye maamuladooda iyo noloshoodana si gaara u kala watay arrinkaasi waxaa weye arrin aada u fool xun waa arrin qaran ahaan annagana waxaa weeye hadduu alla ka dhigo aan aada uga xun nahay in dalka aan walaalaha nahay ee aan la jeclayn nabadda wanaagga barwaaqada waxaa weeye faragelin waxaa weeye iyo farsamo xumo ka dhacday dhankooda weeye ummadda reer soo waxaan ugu baaqayaa nabad waxaan ugu baaqayaa walaalnimo waxaan ugu baaqayaa wanaag waxaan ugu baaqayaa waxaa weeye hadduu alla ka dhigay inay nabadooda ilaashadaan wixii waxyeelo gaadhina dowladda waxaan ugu baaqaya inay tallaabo degdega ka qaado saqal mustafa xasan nuur v o a hargeysa